aeroboorka maanta shil baa ka dhacay oo aerboro gudihiisa wax banaan ka yimid ahayn nin sargaalaya iyo niman kale oo askaran oo ku dhinteen yay ahayd cidda falkad geysatay waa askari askarta kamid a wey sababta ma la ogaaday arrintaa dhalisay sababta kollay dee sabab kaleo hadda weyn inay jirto umalayn dhacdadan way iska dhacdaay oo askartu ay dadka iska labiso marka waa kolley waa wax mar walba dhici jiray wey oo soomaaliya meel walba ka dhaca dadka soomaalida waxaa la yidhi saddexda qofka meel marisa oo laba xaaladooda ay iska bariga dhaxa tahay marka amuurada dhacaya amuurta midoobay guddoomiye warar aan helayna waxay sheegayaan qofka kale shacabka ee dhintay iyo askariga falka geystay khilaafaad uu ka dhexeeyey sidaa darteedna gacanka hadalka uu halkaa uga dhashay
maya wax khilaafa anagu meesha ka jiray maana ogin
hadda maamulka degmada iyo laamaha amnigu maxay ka qabteen falkii dhacay
ninkii falka geystana waa la hayaa hade kolley shari wuxuu ka qabaa la marinayaa wax ka weyn oo hadda meeshaan iyo amni daro kaloo ka weyn oo ka jirtaana ma jirto kolle shilkaas ka dhacay uu ahaa ninkii shil geystana waa la hayaa intii dhibantana allah unaxariisto kolley qadar bay ahayd qofna waktigiisa dhaafimeeya allah unaxariistee taliyihii eeraboorka cabdisalaam sanyare mudduu soo ahaa taliyihii eeraboorka maxaa lagu xasuustaa taariikhdiisa si kooban haddaad inooga warbixiso waxaa lagu xasuusan karaa inuu ahaa nin muddo soo shaqeeyey nin karti badan inuu ahaa nin dulqaad badan inuu ahaa nin dadka si qabow ula hadli jiray oo u dabacsanaa inuu ahaa nin askarta mar walbaba dhiirigelin jiray oo dhex fadhin jiray inuu ahaa haddana waxaa lagu garanayaa isagoo askartii dhex fadhiyo oo ku dhex jira oo la sheekaysanaya buu ku dhex dhintay marka waxaan leenahay sargaal qaran buu ahaa soomaaliya o dhan buuna ka dhintay allah u naxariisto inaa lilahi inaa ilahi raajicuun waxaan u rajaynayaa ilaa inuu meeshu joogo meel ka khayr badan au geyn doono
guddoomiye muddo dhowr sano ka hor fal sidaan oo kale ayaa ka dhacay isla eeraboorka kadib markii nin askariya oo ka tirsanaa ciidamada ilaalada eeraboorka uu toogasho ku dilay shaqaale ajaanib ahaa oo u shaqaynayey mid ka mid ah hay-adaha caala caalamiga ah ma moodaa in arrintan eeraboorka ay kusoo laalaabatay falalka ciidanka gudihiisa ay ka geysanayaan gudaha eeraboorka
arrintani kama ay dhacayso eeraboorka keliya sidaa ognahay meelo badan bay ka dhacdaa laakiin shilalkan dhacyada macnaha waxay muujinayaan dad muhiima inay ku dhinteen laakiin mar kastay ka dhacdaa ama magaalada gudaheeday ka dhacdaa ama magaalooyin kale ka dhacdaa waddanka ka mid a marka dhacdooyinkan cidda ay ku dhacayso iyo sida dadku bulshadu markaa u arkayso qofkaas ama loo dareemayo geeridiisa ay ku xiran tahay laakiin maalin kastay dhacdaa ama qof shacab ha ku dhacdo ama askari kale ha ku dhacdo waa wax waddanka oo dhan ka jira wey maxay tahay tallaabada laga qaadi doono ciddii falkaas maanta geysatay ee taliyaha ku dishay gudaha eeraboorka xukunkiisa kolley maxkamad baa xukumaysa ama maxkamad maahay marka maxkamaddu ku xukunto baanaban goobjoog ka noqonaynaa oo lagu fulinaya